Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland ayaa wada dadaalo sare loogu qaadayo waxbarashada deegaanada Jubbaland waxayna gacanta ku haysaa iskuulada waxbarashada ee ku yaala deegaanada Jubbaland. Waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah oo ay carruur kasta leedahay, iyadoo lagu qeexay heshiisyada caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, meelo badan oo ka mid ah gudaha dalkeenna iyo dunida kale waxaa jira carruur badan oo guryaha jooga oo aan helin fursado ay wax ku bartaan. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare Jubbaland, Mudane Axmed Faarax Cali Aweys ayaa ka hadlay waxbarasho la'aanta carruurta.
sidaa awgeed cid kasta oo danaynaysa waxay ugu horreeyaan waalidku iyo bulshaduba waxaan ku boorinaynaa oo u sheegaynaa inay heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah oo taya leh sidaa awgeed carruurta guryaha joogta oo cid kasta leh oo maaragtay ama curyaar ha noqdo ama miskiin ha noqdo ama mid taajir ha noqdo intaba waxaa laga doonayaa inay yimaadaan iskuullada kuna soo biiraan sanadsueedkan cusub waxaa loogu talagalay iskuulladan ardada bannaanka jooga oo fasalada loogu daray ardada bannaanka joogta oo aan waxba baran inay yimaadaan halkaas oo ay ka heli doonaan waxbarasho lacag la'aan ah oo islamarkaasna taya leh sababtoo iskuulladii waa la dhisay waa la dayax tiray macallimiintii waa la keenay agabkii looga baahnaay iyo adeegii looga baahnaay oo dhan oo asaasiga ahaa way yaalaan iskuullada sidaa awgeed kuwa kismaayo iyo kuwa jubbaland oo dhan meel kastaa laga dhisayaa laga soo bilaabo doolow ilaa iyo kayumboni inta u dhaxaysa iskuullo ayaa laga dhisayaa fasalla cusub ayaa iskuullada lagu daraya kuwa cusubna waa la dhisaya sidaa awgeed ma la rabo inay iska bannaanaadaan lama rabo inay bahalagaleen noqdaan waxaa loo baahan yahay inay dadgaleen noqdaan oo carruurta oo bannaanka joogta oo waxba baranayn waa ku abaalinaynaa kow iyo laba iyo saddex waalidiintu inay keenaan bulshaduna inay ku baraarugaan carruurta inay wax baraan oo iskuullada keenaan